raxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa barta internetka ee eegaaga radio com dhegaystayaal maanta waxaanu idii haynaa waraysi aad u xiiso badan oo aanu ka qaadnay duqa magaalada laascaanood waraysigiina waxa u dhacay sida tan waxaana qaaday anigoo ah xuseen fine kusoo dhawaada bismillahi raxmaani raxiim halkan aad naga dhegeysanaysa waa radio cegaag barta internetka ee cegaag daadka maanta waxaa noo suura gashay inaanu waraysi ka qaadno meeyarka magaalada lascaanood axmed oo daahir xaaji xasan kusoo dhawow cambashi waa cegaag ahlan wasalan aad baan kuu salaamaya marka u horeysa waa ku mahad celinaya bal nooga waran nabadgelyada guud ee gobolka sool
nabadgelyada guud ee horta gobolka sool aad iyo aad bay wanaagsan tahay kollayna waxa dee hadda horta anuka mas-uul ahaan aan kuu faanayo oo kuu sheeg sheegayo oo kaa dhaadhicinayo maaha waa mid caamaho dee ummadda ayn gobolka u dhalatay iyo ummadaha kale hareeraha ka xigaaba ay ka warqabaan nabadgelyada laascaanood ama sool say ahaan jirtay iyo maanta siday tahay marka ayn in marka laga hadlo waxaa la odhan karaa boqolkiiba boqol bay ka iyay ka amni waashintahay sidii hore ay ahaan jirtay waadna garan kartaa ilaa iyo iminka laba sano oo sanadkii labaad baa noo socday ee somaliland ay gacanta ku haysay waad garan kartaa dee laasacaanood gudaheeda wigliba ninka ugu culus ee dhulbahantiya loo dhigi jiray laaminka markaasaan isla markaa qofka dilay ee gacanku-dhiglaha aan la soo qaban jirin waxa weeyaan waxaan u malaynayaa waxaa ka dhacay gudaheeda laba nin oo naalayo axmed ahoo nin aadan naalaya iyo nin ayn siyaad ayn aduu qola qola yar oo qola reer naalayo axmedka ayana kamid ah cali madoobe guruub cali madoobe ilaahay u naxariista ayn samuud naalayo iyo samti magacaas un kulley qolada ayn adugu hareeraheedana nin naari cadiya lagu dilin waxa lagu dilay kalabayd kulli adugu noona ay suurta gelin inaanu qabanno gacan ku dhiglayaasha laakiin de waxaa la wada ogsoon yahay in laga wada howlgalay la raadiyey markay u liidatay ay fadhigi kari waayeen soonaha soonaha maamulka somaliland uu ka taliyo marka haddii marka laga hadlo waxaa la odhan karaa laascaanood amnigeedii everybody baa ka garan karaa haddii dee daacad haddii daacad laga daacad laga sheegayo aniga mas-uulka kula hadlaya ee magaalada mas-uulka u sareeyay waxa weeyaan staff ma ka haysto haddii dana gurigeyga inama joogaan sida shaksi aadan magaalada u dhex joogaa uga dhexdayna u dhex mushaxa marka inaar waxa weeyaan marka xayo laga hadlo boqolkiiba boqol laascaanood amnigeedu wuu fiican yahay somaliland iyo maamulka somalilandna run marka laga hadlo waxaa la odhan karaa bilkuliya wuu ku ammaanan yahay ilaahay baa keenay laakiin waxa weya dee nabaddu maamulka somaliland un bade runtii la socotay waa ka bax waxaa qurbaha shaha laysugu shubaa in laascaanood dad badan ka carareen ooy u carareen dhinaca iyo koonfurta iyo goboladan baxwadaagta puntland iyo iyo xerooyinka qaxootiga ee kenyaba
way nabadgelyo xumo waa xuseen fiin weye danow
nabadgelyo xumo awgeed aad looga cararay nacam inaada su-aashana aada iyo aada baan fahmay su-aasha waxa weeyaan dee horta ninka mabda-iyan aan maamulka somaliland raalli ka ahayn aan xaqiiq kuu sheego dee mar kastaba waxa weeyaan ayn meel buu soo fuulaya warkiisa meel buu soo marinaya mee war aan jirin iyo waxaan jirin buu meel soo taagtaagaya moogta waa gartay laascaanood waxay la mid tahay gobolada ama somaliland ha ahaadeen ama soomaliya kale ha ahaateene sida dacaadiga dadka dhalinyarada ahi ee shaqatagaya ay u shaqa tegayaan waa sax iminka burco so somaliland maaha burco somaliland maaha xariirta ugu badan ee ku dhintaa badaha labada gobol bay badan yihiin some iyo hargeysa marka laascaanood cid amni darro uga carartay adeer ma jirto qofka ka tagaa waa qof dee dantiisa uga tegay oo u shaqa tegay marka laga reebo dadkii un ayaamihii laysku dilayay mabda-iyan somaliland kasoo horjeeda ayaan kusoo noqon oyaan isla garan kabo geliyadeedu waxa weeyaan aada iyo aad bay wanaagsan tahay waxa weyan aniga kaaga warinayay dhaqaalaheedu dee waxyaalaha abaaraha iska jira jilbarada iska jira caalamkiiba ka jira ummadahay la qabtaa hareeraha ka xigta laakiin markaan runkuu sheego dadka kenya u kacay ama kismaayaada way jiraan mar dad kale waala la yidhi xiriiq cusidaa jiro oo kaale baa la bixinaya oo maraykan baa lasu qaadaya oo somaaliya waa taqaana war macaasi mar baa jiray way jireen reero xoogaa iyagoo guurguuray waxaa laga sheegay iyaguna haddeerta inay soo hadleen oo ay soo hogoodeen oo soo socdaan intii kale ay ku talajiteen cidoo tagtaana istaagtay tahriirkeedu waa wax jira soomaaliya dhan bay ka jirtaa somaliland bay ka jirtaa iyada taana waxa weeyaan waa uun doorasho nafti naftiisa u dooranayo inuu nolol kale raadsado ama shaqo tago ama gurbaha aado laakiin laafaanood cid amni daro uga cartay ma jirto amniga ka jiraan u malayn qofku nolol meesha uu danwada ugu raadsan kara laakiin laafaanood maanta amni daro kama jirto qofka ka sheekeeyana waa wada dadkii mucaaradkii awalba kusoo jeed maamulka somaliland iyo meesha inuu yimaado waa kaaga baxinada guddoomiyihii gobolka hadda mahargeysa ayaa wada joogtaan hargeysana wuu sugnaa haddeer haddaba haddii guddoomiyihi guddoomiye ku-xigeenkiina u xuubsiibtay in xubinimo baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya adig iyo guddoomiyihiina aad hargeysa u- uun joogtaan in yaa gobolka maamula horta anagu hargeysa aan joogno isku howlanadee uma joogno nin badan dee mas-uuliyad gaar iyo xil gaara saaran anigoo kale markaan kuu sheego meeshaan meeshii haddii aan hayadihii iyo mashaariic iyo nidaam iyo wax loo raadin oo halka waxa looga riixin dee xagga wax ka iman maayaan moogta waa garta runtii anuu howlahankan hadda u joogaa iyo xitaa xagga dowladda wixii laga heli jiray mashaariica in ay laga waxeeyo hadda waxaa madaxweynuhu ogolaaday mashruuc boqol kun tahayo oo suuqii sariibada hilibka lagu iibin jiray iyo caanaha Ay, laba boqol oo kun buu ku kacaya ee boqol ahaanba hadda la- la la sii daayo meesha kale gawraca la oran jiray ee ay- xoolaha lagu soo qali jiray sweeter howski iyadana insha allah way ku daba jirtaa Ay, maalin dhow hay-adda talyaaniga geeyo sarfey xoog la kusoo qaado wax allaala waxa baahi ee gobolka jira soo qurtay oo hadda aan sugayno mashaariicdii lacagtiidaasi goornarsi ku maqan marka in adeer waxa weeyaan ay, anigu howlaha hadda aan u jooga runtii howlahaasay u badan yihiin Ay, waxyaalaha dee hay-adaha iyo kuxilan mashaariicda waxyahaas aan iska ilaraayaan meeshan wayaba dursanto mar bayntan fog haddaba ma soo noqon karo maamulkiina dee wuu socday maya ku-xigeenkii iyo xogeeyihii degmada iyo wixiiba way joogaan haddeertana shaqada gobolka waxaa sii haya taliyo qaybeedkii oo aad garanaysaa nin kuma jiray ana tilaban goone nin kuma jiray xamid waas oo balasaarkii shaqadii balasaarka sii haya kaa waxaa kaloo jooga taliyo qaybeedadii ciidamada xukumayey oo nin hab- isaguna reer burhaa iyo nin reer deysa maamulka wuu badan yahay labadooda qura inaa yar maaha waxaaba yaraatee ay naga jijirsanayaan ma ay jiraan doonyahan kulley sidaan ka wariyay markan odayaal iyo waqtiguu keenay haddana kulley weli muu aanba bixin oo howlahaas ayaa iska jira marka waxba inaa hawsha gobolka sidii in loogu talagalay oo socotaa dagaalkan ka dirkamaya saddexda higlo iyo gambadha maxaad war ah oo ka haysaa oo anigu hargeysa joogaa warka iga soo gaadhaya wuxuu leeyahay igale cabdisamed cali sheekh madaxweyne ku-xigeenka puntland waxaa yaa waxaa codsamay nin la yidhaahdo ay- garaduri oo cumar wacisa aad garanaysid adigu nimankaasi markay meesha yimaadeen saafkiisii wuxuu xoogaa ciidanaya waxbaa laygu yidhi bay xagga gambare iyo meesha eergodkii inay leeyahay halka somalilaanta macalina maamulka somalilaantana way ka warhereen dabadeedna adigu sidaasaa hawshu way ku bilaabatay markii la yidhi ciidankaasaa soo dhawaaday yaga ku baxeen kulley howlahaas saas oo dhan khasaare wax ka dhacayna waad maqasheen baari tignika oo qoladaa cumar waxay isku leedahay baa unbaa lagu yiri baa gacanta somaliland soo galay dhibashadii dhawacan laba qolo mid mastuma aanayn ee sidaan warka ku hayo hawshaan aanu intaasaan kala socdaa wax dambe oo igu hadda kasoo ku dhacay siyaasadan cakiran ee sad- ee xisbiyada somalilan ee saameyn intee leg ayay ku leedahay gobolka soo waa inaad ma arkata hawshatan hawsha somaliland nidaam iyo system buu leeyahay shuuc iyo dastuur iyo ayn yaa lagu kala baxay oo wixii jiraba lagu xallilaa marka waxaad yar moodaysaa qoladan mucaaradku inay xoogaa si wax sii wada tuseen sidiina dee noqon weydo dalkii sharciga iyo nidaamkaasa hawshiisii ay ku dhammaadaan waad kala socotaan weeyaan hawshaasina hadeerto waa iska ayn guurtigaasa baa ku dambeysa waxaa guurti inaa lix bilood inay kordhisay xilligii muddada ka harsaneed waad la socotaan nacda waad ka dhegeysateen haddana waxaan filayaa in uun wixii khilaaf ahaa jiray uun si sulxa oo ayn lasla gartay hawshaas iskaga dhammaan doonto oo way iska yare hawshaas iska dhadhow yahay sharcigaas un baana iyo sistamka dalka u yaalla un baana la raacayaa oo ciidamada kama leh cidda ka lexatay guucunayna ku hadlay waa hagaag Eh, toddobaadkii tegey mudanayaal isugu jira kuwa guurtida iyo aqalka wakiilada oo kasoo jeeda sool sanaag iyo togdheer ayaa shir jaraa'id ku shaaciyey in beelweynta isaaq cafis u fidiyeen beelaha harti waqooyi iyo sabaroon oo iyuu kasoo horjeeday jabhaddii snm mas-uuliyiinta dhulbahanta siiba adigu maxaad arrinta cafiska ah u aragtaa arrintaasi arrin meesha qabataa haddii ay jirto qoladu hadda waaba dafirayaan waxay leeyihiin hadalka saxubaanan odhane laakiin hadalkaasi hadduu ka soo yeeray runtaan tiraasi ma akriyin laakiin hadalkaasi daawas meesha qabtaa ma aanay ahayn dadkuna wuu isgara dalka somalilandna degana dee wadad isgaranaya dad ma aha ayn hindiya hadda isu timid hindiya dee soomaali ma kala aha wadad isgaranaya oo heer kastaa mustawaha iyo garaafka uu leeyahay iyo nooca uu yahay waa dee dad isgaranaya ay cidisa saamaxday iyo cid cid ayn ayn u awood sheegan karayso oo ayn awoodday u sheeganaysay ka dhaafsinaa yani jiwan waa la ogaa markii ayn ayn islamna soo gashay goboladan ayn somaliland ayn qaybo kamida ayn ilaa aynu joognay sool iyo sanaagii waa duldaba dalaba qadarkii leeyahay marka hawshaasi inaadan hawl ma aha hawl ayn saxa ma aha nimankaas hadalkaasi hadduu saa uga soo yeeray iyo waxaa lagu wada arkay oo sida aad jawaabta u maqasheen badin ku ceedoobay hadalkaas unba iga kor noqday marka taana dee inaad wax saxa ma ah haddii hadalkaas ka soo yeeray anugu maan ma akrin joornaalka maalintaan maan akriin hadduu hadalkaas ka soo yeeray hadal saxa maaha iyaga hadda wada basirayaan anugu hadal saamana odhan bay leeyihiin axmed waxaynu la soconaa in in waxaynu la soconaa in um, in in garaadkii guud ee beesha dhulbaante iyo ay niman siyaasiyiin la baxay n s m u urur la yidhaahdo ay oola ka wadaan in magaalada nairobi ama guud ahaanba dee united nationka meel walba uu joogo iyagoo in gobolkoodu yahay in laga hoos saaro goboladan in sool sanaag iyo togdheerta bari in in dhammaan maamulada somaliland iyo puntland oo ay noqdaan maaragtay maamul iyagu gooni u taagan oo iyagu waxooda united nationka toos u caawiya iyagoo aaminsan in dadkan wax lagu gumaystaa uu yahay shilinka u n ku maaragtay ee xa- ee isbixiso ee xaqa u leeyihiin marka arrinta ayadaa in- in go- ka maamul ahaan maxaad ka odhanaysaa haweeyo ayn xuseenow anigu hadalka waxaan ka odhanayaa horta dee dhulbaanta wuu iska warhayaa waxa weeya wuu wejiye badan yahay waa garta nin maanta odhanaya dhulbahaanti anugu iligaysan iyo iligaysan iyo socda oo meel marinayaan ma jiro ama garaar ha ahaado ama caada ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama kidhish ha ahaado waa sax waxa weeyaan anagu hadeer gobolayadan maamulka somaliland ayn wakiilada ka ah ee laasnacada mas-uuliyiinta ka ah ama hargeysa ha joogaan ama niscad ha joogeen Waa waxa garta.
weeyaan maamulkaas wixii kasoo horjeedaa waxa weeyaan waxba uga socon maayaan mana iman karayaan laakiin ama saddexa gobol ha ahaadeen ama dhulbaantu shee ha ahaadeen ciddii maamulkeega waxa weeye ama wax ka wacan ku bedelaysaa iyama awoodda iga kicinaysaa iyo wax xilligeeda iyo waqtigeeda nasiibkooda laakiin de meesha annaga ka talina isaguna wax allaala waxaanu haynaa ama yuan hadda iso ama dad hadda sheekaa ka midna waynu geenayna mashaariicda haddeer aan kuu sheegayo dee dowladda geenaysa hay-adaha intan la gaarinba marka waxa weeyaan su-aashaasi nuxurkeeda jawaabteeda waxa weeye maamulka magaalada haysta ee sool jooga ee xarunta laascood jooga waxa uu ka taalida yahay waxaan ahayn ka socon maaya horta nin cadaawo soo maaha waa sax Hadda- haddaba axmed in um, maxaad u soo jeedinaysaa ugu dambeyn jaaliyadda dibadda ee maanta ku dhegaysanaysa waxaan usoo jeedinayaa jaaliyadda dhulbahante ee dowladaha joogta intay ku mashquulsan yihiin waana la gumaystaa iyo ciidan baana haysta iyo somaliland baana haysta iyo kadish baana intay waxa ku mashquulsan aan macnaha lahayn waxa weeyaan gobolkiina u soo noqda oo wax qabsada oo wax gashada oo waxa weeye ka shaqaysta oo wax u qura hadal iyo nacnacun hala taagnaanina gidaarade waxaan usoo jeedinayaa adab taasaan usoo jeedinaya ha ku habsaamina waxaan ahayn iyo qabyaalada iyo quran iyo iyo iyo kadish
intaa waxaa inoogu dhammaaday waraysigii aanu la yeelanay duqa magaalada lascaanood axmed awdaahir xaaji xasan oo ku magac dheer ah cambaashe haddaba dhegaystayaal sidaa iyo isaba fal dambe oo xiiso leh
Thank you. Mawayaalintii umadee dhulka wareegay dukaay